diyaaradan gaarka ah oo siday muwaadiniin badan oo maraykana oo kasoo cararay rabshadaha ka taagan dalka haiti ayaa axaddii kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada miami ee gobolka florida ee dalka maraykanka sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan waaxda arrimaha dibadda maraykanka diyaarada gaarkaa waxaa u kiraysay dowladda waxaanay timid gegida diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada miami kadib markii safaaradda maraykanka ah ee magaalada porto prince horaantii bishan ay ugu baaqday muwaadiniinta maraykanku inay ka baxaan dalka haiti sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagal ah gegida diyaaradaha magaalada porto prince ee dalka haiti ayaa weli xidhan kadib markii weeraro ay kooxo abaabulan oo dowladda kasoo horjeeda ay weerar hubaysan ku qaadeen toddobaadyo ka hor rabshadaha faraha ka baxay ayaa keenay in dad badani ay qarka u saaran yihiin macaluul dowladda iyo hay-adaha gargaarkuna waxay maalmihii lasoo dhaafay sheegeen in la bililiqaystay raashinkii gargaarka ahaa ee halkaasi la geeyey si loo siiyo dadka baahan ee xaaladoodu kasii darayso waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sabtidii ku dhawaaqday inay bixin doonto duulimaadyo xadidan oo loogu talagalay muwaadiniinta maraykanka ee ka imanaya magaalooyinka qalalaasuhu ka jiro ee dalka haiti saraakiisha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanku waxay sheegeen inaanay bixin karin gaadiid dhulka ah oo ay dadka muwaadiniinta maraykanku ku tagaan magaalada cape hatian balse ay mar kasta hubsadaan haddii ay tegayaan magaaladaasi in waddadu ay ammaan tahay warbixintan waxaa lagu sheegay in waaxda arrimaha dibadda maraykanku ay ku dhiirigelinayso muwaadiniinta maraykanka ee weli ku sugan gudaha dalka haiti ee doonaya inay ka baxaan dalkaasi ay la xidhiidhaan xafiisyada waaxda arrimaha dibadda maraykanka iyaga oo buuxinaya foomka loogu talagalay dadka raacaya duulimaadyada ay dowladda maraykanku isku dubariday waa inay saxeexaan qadar lacaga oo ay ku heshiiyeen inay hadhowto dowladda usoo celiyaan mas-uuliyiin u hadlay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in saraakiisha dowladda ee ku sugan magaalada miami ay caawinayaan dadkaasi dhowaan yimi ee lasoo daadgureeyey dowladda maraykankuna waxay toddobaadkii hore geysay ciidamo dheeraada si ay u xoojiyaan ammaanka safaaradda maraykanka ee dalkaasi oo ku taalla xaafad ay ku badan yihiin amaba ay maamulaan kooxaha mucaaradka abaabulan ee rabshadaha wada